Munaasabadan kooban oo laka xarag jaraya ee Reagan oo laka hirgeliya deegaanka Hindhabarale ee gobolka Salala, kaaseyto oo ka shaqeyntii Wasaaradda Horumarinta Kheyraadka Somalilan, goobta laka hirgeliya waliba gobro ku hayaya madaxda degmada, mas'uuliyiin, guddoomiyaha deegaanka Hindhabarale ee gobolka Salala. Ugu horreyntii, mas'uuliyiintii ku sugnaayeen goobta dayactirka ee Elbeyoodka ayaa u mahadnaqeen Wasaaradda Horumarinta Kheyraadka Somalilan.
wasaaradda biyaha iyo khayraadka hal codsi baan wadanaa inta loo qodo ceel riig labaad naloo samay waayo riigan riboodka ay bixiyeen mas-uuliyiinta wakaaladda iyo injineeradu waxay yidhahdeen riigaasi waa aasmay taa in loogu dadaalaan doonaynaa madaxda iyo in noo soo gurmatay iyo in biyo isududaba horta maqan alle wey dee iyaa kaloo noo soo gurman lahaa walaalaha ayaa noo yimid oo noo soo gurmay
waa maxad ilaahay halkan iyo oonka yaallana waa la wada garanayaa halkan dadka u badan been inaan laysku sheegin waa waxaa taalla taa ay mas-uuliyiintu ay ka dhaqwaaqatay oo aqalkuna ka dhawaajiyeen waa run waana wax bilaasha sooleer baan ku cannaa ayaa ugu dheer dhib baa halkaan lagu haysa
gudoomiyaha gobolka salala mawlid maxamed nuura ayaa sheegay in dadka deegaanka iyo helana biyo mar walba maanta halkan horta marka koowaad anigu shacabkun baan ka mid ahay waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda horumarinta biyaha wasiirka iyo agaasimaha guud oo nala gartay deegaanka halka ku yaallo iyo cimiladiisa iyo xaaladda taalla iyo duruufta taalla runtii arrintaas waxay saamaxday ceelkani saddex jeeroo horeba xumaaday saddexda jeero horeba muddo yaroo kooban u shaqeeyey iminka aanu isla qaadannay in qorsho intii ka ballaadhan la galo oo injineero intii ka qabiilsan la keeno injineerada ilaha imi haddii way ku guulaysteen waan mahadnaqayaa injineerka tiimka wata waana iskuduyi wasaaradda gobolka sool waana qarannimada somalilan bay sheegaysaa inuu kii sool maanta ka shaqaynayo jooga saylac waa dowladnimada oo qof kastoo aqoon leh halkuu aqoon leeya saacaddaa inu dadka uga soo faa'iday wasaaradda saasaynu ugu wada mahadnaqaynaa aniga ka guddoomiye ahaan iyo ka xafiis ahaan iyo isku duwahayga wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka waxaa naga go'an ummadda gobolka degan saacad kasta inay biyo hesho saacad kasta inay nabad iyo barwaaqo ku cabbaan dadka deegaanka noocan leeyahay waxa aad arkaysaan halkaa waxaa baabuur taagan qarankaa leh dhammaantood qarankaa leh intaa gaa intaa gaariya halkaa taagan qaranku waxay u soo gurmadeen ceelkaasay u badbaadin lahaayeen dadka halkaa degansay u badbaadin lahayen u waraabin lahaayeen ayay u soo gurmadeen nin shidaalkiisii ku soo shubayna ma jiro ninuu gaadhigiisii hayna ma jiro laakiin waa hantidii qaranka hantida qarankana waxaa la rabaa in shacabka lagu adeego in meel kastoo mushkiladii taallo lagu soo xalliyo gaadiidkaa badi waxay hargeysa ka soo socdeen saddex boqol iyo siyaado kilomitir waxay u soo socdeen si xaqiiqda maanta qareen baraala haysataa ay u soo taabtaan waxna u ka soo qabtaan marka saasaynu qarankeenna ugu wada shaqaynaynaa